wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeya ayaa si rasmi ugu wareejiyey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug cagaf iyo mashiinada qodaa ama diyaarya dhulka kuwaasoo loogu talagalay in lagu xoojiyo wax soo saarka beeraha deegaanada galmudug tallaabadan ayaa qaybka dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ay ku taageerayso horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan dhanka wax soo saarka beeraha si loo gaaro isku filnaansho dhinaca cuntada ah mashaariicda noocan oo kale ah ayaa waxay sare u qaadayeen fursadaha shaqaabuurka dhallinyarada soomaaliyeed iyo xalinta nolosha beeraleyda si kobaca dhaqaalaha deegaanada uusoo kordho haddaba waa kan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk somaaliya maxamed cabdixayan mareer ka hadlayay munaasabadda uu ku wareejinayay shanta caqacaaf ee loogu talagalay kor loogu soo qabo wax saarka beeraha deegaanada galmudug samarreeb xarunta dowlad goboleedka galmudug xaruntii cagaaran roogkada alxamdulilah dadkuna beero iyo wax soo saarku mashquulsan yahay iyo xoolo sharaf bay noo tahay wasaaradda heer qaran inaanu soo gaarsiino gobolkan oo ama dowlad goboleedkan cagafyo shan xabba ah oo loogu talagalay beeraleyda inay caawiyaan laguna bilaabay hay-addii on ee caawin jirtay beeraleyda soomaaliyeed ciidana wasiirka wasaaraddan aad ka quruxsan deegaankan gulikii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay iyadoo weliba awrada degaana wada talabaynayseen beeraleyda deegaanka ama dowladda ka qayb qaadan toosada cagafteento sharafta noo tahay waa soo badin doonaa cagafyo badan baan keeni doonaa si wax soo saarka gobolka u fadhiisto nimakoo gacmaha iskasamada shaqeynayno ومعسكر الجنوب ان شاء الله تعالى
xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda beeraha ayaa ku howlan sidii wax looga qaban lahay caqabadaha ka jira waxsaarka beeraha taasoo qayb ka tahay in la hormariyo adeegyada lagu soo kordhinayo inay bulshada soomaaliyeed ay la yimaan tabac wax ku oola kaasoo hagtari kara dalka qaybihiisa kala duwan sida dhaqaalaha iyo cuntada iyadoona wasaaraddu isdhawaan in laga bixi doono in suuq loo helo waxyaabaha soo saran bulshada soomaaliyeed